bismillahi raxmaan raxiim horta dagaalo oo daraasi ka dhacay ceelwerigu ay daba socdaan oo deegaanka ah oo ay dagaalamayaan nimana mooriyaan ah oo la og yahay tiknikadii dawladana soo qaata marna qabiil ku dagaalama marna ku dagaalama qabiil ku dagaalama marna qarannimo markay wax soo laayaan maanta haddana kadibna dib usoo gurta iyo ciidamadii deegaanka oo guryahooda laga bari kiciyey la gubay waxyaalahaas ayaa dagaalka iska dhex dhacay markasta marka halkuu ka dhacay dagaalka marka
dagaalka wuxuu ka dhacay maanta danada ayaga ayaa ku weeraray oo ciidankii t oo dawladda wata saraakiil la yaqaan ayaa hogaaminayay iyo ciidamo military dad ah tiknikadii dawladda markaata ma doonta waaye ciidamada anasom markaatay ki meeshay u mareen ciidamada deegaanka meesha ay joogaan anasom isku dhaweeyay maxaa la yidhahdaa danada ilaa buufa waa dagaalkaas ka dhacay alxamdulilah haddana deegaankii aan kusoo durkay deegaankii aan maanta xaqdarro dadka soo weeraray waa jabeen kolleyba meeshaas dagaalkaas ka dhacay marka aniga kolleyba arrimaha saasay u jiraan dadkan waad ogtahay waa dad dawladnimo iyo waxyaalahaas midna aan ka amaqaranayni oo burburiyey gubay lambar konton tuulooyin labaatan iyo afartan iyo afar tuulo guryahooda dhacay macalin joodare iyo waxyaalahaas dawladda xildhibaanada oo dhan oo soomaaliyeed ilaa wasiiro ilaa madaxweynena way ka warqabaan dugitaankii lambar konton laga soo bilaabo janaale guddoomiyihii janaale gurigiisa la gubay waa dad aan dawladdana ay ka tirsaneen shacabna maahin waa dad mooriyaan ah bililiqa iyo maamul dumis iyo baraka-an shacab wada deegaankana waxay go-aansadeen maadaama maamuladii la burburiyey meel kasta guryihii la gubay deegaankii ayagaa go-aansaday inay iska dhiciyaan mooriyaantan iyo kuwa usoo oo dharka tuuta gashta oo mooriyaanta usoo hiiliya oona military ah oona qabiilkooda u hiilanaya inay iska dhiciyaan deegaanka go-aansadan waana iska dhici doonaan go-aankoodana meelo u taagan yahay markaas waa garta marka maxaa khasaaroo ka dhashay
wallahi dhinaca deegaanka sida macnaa aan ognaayay laba dhimatay laban dhaawac ayaga laakiin sida ayagaad waraysataa roon meedad badan way ka carareen qoryo badan way tuween saraakiil oo dawladda ka tirsan oo wasaaradda gaashaandhigga u diiwaan gashan way ku dhaawacmeen rag kale oo wasaaradda gaashaandhigga ka tirsan oo qabiil ahaan dagaalku uu soo galan meydkooda meesha u yaalaa marka markaata madoonta waaye anisomna way arkaysay ciidamada militarig dadkii hogaaminayay inay oo qabiil ah inay dagaalka ka qayb galeen marka haddana alxamdulilah deegaankii ciidamadii deegaankooda meesha way ka go-an tahay ciidamada deegaankana markaan wareyseen waxay u yidhaahdeen annaga dagaalkan guryaheena la gubay soon sameedla ah bil soon oo ajir la doonanayo gabdhaheena la kubsaday la dilay la dhacay islaamnimadaana laga saaray dawladdana way ka warqabtaa wax ay ka qabatay ma jiraan guryaheena hala yimaado dawladda ha timaado sida loo gubay loo galay barakaanta noogu sameeyey ha arkaano waa dad mooriyaan ah oo kursi iyo usoo jeestay inaan iska dhacno ayaa naga go-an ay yidhahdeen markasta waa garta laakiin adigu ma guddoomiye ahaan baad u hadlaysaa mise cadifad beel baa ku qaaday may aniga shaqo kumidley deegaanka ciidamada deegaanka aan ka uga hadlayaa aniga bartaan joogo iyo qabiil iyo dagaalkiisa ma galo laakiin ciidamada deegaanka dhibkooda aan kuu sheegay aniga qabiil ahaan uma hadlaayo nin mas-uulaan ahay oo qaran dabaa igu eedeeya maca gudoomiyaha dagaal aniga waxaasi shaqo kumidley deegaanka laakine asagaaba la curyaamiyey guryahooda la gubay raggii dhan iyo naagihii culmihii guryahooda ay ka wada kaceen nin arrintaasna waxay u taalaa dawladda dhexe aniga afaarahaas iyo waxaas nin qaranaa nahay laakiin deegaankii dhibkii la gaarsiiyey cabashadoodii waa iisoo sheegeen dawladda dhexena waa u gudbiyey wax laga qabtana ma jiraan anigana waxay cabasha liisoo gudbiyo inaad dawladda dhexe u gudbiyaan meeshaan u joogaa soonkii waa ka hadlay kufsiga dhacay inta la dilay hadda maanta maanta degmada marka xaafada kamid ah ninaa laga afduubay nolol iyo la- laba wiila laga afduubtay hooyooyinka ay ogayaan isoo waceen alaana nolol iyo jeeri laguma sheego n marka shacabka dhibkaas ay sheegteena aniga waxaa igu furan markay iisoo gudbiyaan inaad dawladda dhexe aan u gudbiyo ayadaa waxqabasha laga rabaa laakina dadka leex guddoomiyihiisow macnaha asaga waxyaalahaas wada aniga nin qaran aan nahay laakiin hadday leeyihiin beeshaas ka dhashay ayaa dagaalka wadda bay leeyihiin ayaa jirtaa laakiin ana mas-uul dawliyad oo shacabka u dhexeeyaan nahay aragtida shacabka iisoo gudbiyaan ayaan dawladda dhex u gudbinaa
Eh, maxaa xal hadda marka xalka wuxuu jiraa dawladda dhexe ilaa xildhibaanada soomaaliyeed oo u dhaartay kitaabka gacanta u gashtay inay shacabka caafimaadkooda amnigooda waxbarashadooda inay ilaahay ka soko inay badbaadiyaan laga rabay iyo madaxweynaha iyo wasiirada ayaga xaggooda ay xalka jirtaa arrintan waa arrin deegaanka oo dhan xumaatadooda iyo dhibkooda ay xildhibaano badan ka warqabaan wasiir ay ka warqabaan lambar konton xamar waxay u jirtaa wax in yar dhibka iyo gubka iyo guryaha haddaa qaramada midoobay igab anisom iyo dawladda dhexe inay timaado hadday deegaanka gardaran tahayna deegaanka dadka laga qabto hadday deegaanka laga gardaran yahay laga qabto dawladda dhexe xalka agteeda u jiraa aniga laakiin waxaan ahay gudoomiye qaran shacabka waxay iisoo gudbiyaan dawladda dhexaana gudbinaa wax qabashadeena ayaa laga rabaa dawladda dhexe